shirkan oo saddexdii cashe lasoo dhaafay golaha qurbojoogta soomaalidu ay ku lahaayeen magaalada muqdisho ayay kusoo bandhigeen waxqabadkooda la xiriira dib u soo laabashada soomaaliya iyo fikradaha hal abuuray kula soo laabteen dalka kulanka waxaa kasoo qaybgala ku dhowaad boqol qof oo ka kala yimid dunida daafaheeda dadkii kasoo qaybgala waxay ahaayeen dad u badan dhallinyaro hal abuur kusoo kordhiya soomaaliya kulanka gebagabadiisa maanta waxaa kasoo qaybgala madaxweyne xasan sheekh maxamuud wakiilka qaramada midoo u qaabilsan soomaaliya michael kinter iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya golaha diyaasbarada soomaalida ayaa kulanka ka soo saara warmurtiyeed saddexdii cishee lasoo dhaafay saddexda maalmood oo socday waxaa golaha qurubjoogta soomaaliyeed shirkooda saddexiyo tobankii ilaa shan iyo tobankii socday ka soo baxay waxyaabaha soo socda shirka ayaa looga hadlay mawduucyo badan oo kala duwan waxaana ka hadlay bahwadaagta qurbojoogta waxaa shirka furay mudane doctor cabdisalaam hadliyo cumar wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdiraxmaan caynka waxaa bogaadin ay golaha jiriskii bogaadinaysaa ku qabashada shirka taariikhiga ah ee guusha kusoo dhammaaday laguna qabtay dalkeena gudihiisa waxaan qiraynaa dadaalka iyo juhdiga dhammaan xubnaha kasoo qayb gala shirkan ee suurtageliyay inuu guul ku dhammaado oo ay ku jiraan shirkadaha taageeray shirka oo la-aantood uuna shirka suurta galeen kuwaas oo lafdhabar u ahaa taabagalka shirka waxaan soo dhaweynaynaa wadatashiga iyo go-aanada faa'iidada leh ee ka soo baxay shirka ee ku saabsanaa qaybo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dardargelinta iyo sidoo kale dhiirigelinta maalgashiga dalka xawaaladaha tayeynta doorka qurbojoogta dalalka ay ku leeyihiin horumarinta sawirka guud ee qurbojoogta soomaaliyeed luuqadda iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga cabdiraxmaan caynta oo gebagabada kulanka ka hadla ayaa ugu yeeray qurbojoogta soomaalidu inay la yimaadaan shaqa abuur dadka soomaaliyeed ay kaga fadhiyaan xilligan wuxuuna xuseyn soomaali xilligan aysan ahayn suuq loo soo shaqo doonta balse loo baahan yahay in dadka shaqay u abuuraan si meesha looga saaro fikirka kala duwanaanshaha xilligan ka dhexeeya qorax joogta iyo qurbojoogta soomaalida oo muddooyinkii dambe baraha bulshada looga hadlayay
dalkan waxaa waaye ninki wuxuu yidhi waa soo socdaa towba waxna waa sidii allaba dhama maqashay haddaadan waxba keenaynina hanoo soo noqonin sababta waa inoo sheega soomaaliya xabaaloo kale waay xabaalaha maxaa layidhi qor in la saaro aan qor lagama qaado mogtahay haddaadan wadankan hal qof shaqo gelin karin ha soo noqonin meeshaad joogtid wax ku ahaw shaqayso meesha ugu sarraysa ka gaar adigu wax isku fal laakin waxaan ogaaday haka dhibkan haysa ka mid tahay allaba baaslanayay owna fursadii iska yaraayeen waa ku cariirinay kow meeshaan joogaan ku cariirinay fursadii waxaan ku cariirinay aad iyo aad inoogu kacsan yihiin qurba joogta in loogu kacan waa mudanahay annagaana responsibilities anaga kow ka atas qaadanay sababtoo ah waa nimid qofaan rabnaa inaan shaqaalaysiino maxamed nuur waxaan leenahay ingiriisku ku yimid hebelna banaadir university ka baxay
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta soo afmeeray kulanka saddexda ashay ku lahaayeen golaha diyaasbarada soomaalida magaalada muqdisho ayaa ku bogaadiyey kulankooda isagoo xusay in kulanka muqdisho ay ku yeesheen uu yahay fariin cad oo muujinaysa in soomaalidu ay maanta isku tashatay isagoo taasi xusayn dadka soomaalidu maanta yihiin kuwa ay ka muuqato isku duubnaan idantigaan waxa uu kusoo kordhinayay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax aad iyo aad u weyn ayuu kusoo kordhinayaa soomaaliya soomaaliya meel nabada inay tahay soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed dibadda ka soo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dadaalka iyo dib soo qabashada dalka ka qayb qaadanaya soomaaliya yacni intaasoo maxaan ku ihahdaa waxyaabood oo ayaa ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood oo la soo dhaafay waayo marka waxaan rabaa marka koobaad magaca dowladda federaalka ama ku hadlaya inaan horta aan idiin mahad celiyo ooaan idhaaho aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin weji cusub iyo muuqaal cusub iyo maxaanku idhahdaye fariin cusub oo soomaaliya ah ayaad dirteen oo aad soo saarteen marka waa waa ku mahadsantihiin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho